bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العاalمين slى اllه وsلم عlى نabيina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعيin darsigeena labaad duruustii aan soo wadnay kitaabkii ismaaعiili caqiidati madhabi ahli الxadiiث waxaan hordhaci aan ka bilownay qowlkiisa اclamuu raximna اllah وإyaakum ana madhaba ahli الxadiiثi ahli الsunaةi والjamاcة aliqraaru biاllaahi wa malaaikatihi aliqraaru billaahi say ku suura geli kartaa baan hore usoo sharaxnay waxaan ku soo xijinay wa malaaikatihi ayadana malaaigta waxa noogala baahan yahay inaan rumayno ayadna waan soo sheegnay oo inta canaasir ay ka kooban tahay iimaan bilmalaaika waxaa inooga xiga maanta wa kutubihi aliqraaru billaahi ilaahay in la qiro inuu jiro iyo wa malaaikatihi ilaahay malaaigtiisa inay jirto iyo howsha ay kala qabanayso iyo wa kutubihi aliqraaru bikutubihi ilaahay kutub uu soo dejiyey ou ambiye iyo rusulku soo dejiyey inay jirta in la rumeeyo ee ayadana waxay kamid tahay caqiidada ahlisunna waljamaaca oo calanka ay u ahaayeen ahlilxadiid marka kutubta aan see loo rumaynayaa marka waxaan leenahay aliimaanu bikutub illaahi ilaahay kutubtiisa in la rumeeya ruknu min arkaan islaam wa oo waxaad moodaa xaqiiqada markii la yidhaahdo caqiidada markii la yidhaahdo ha la ogaado caqiida waxaa badanaa ay tahay lixda rukni oo min arkaan aliimaan ah caqiidada la sheegaya intaasa asaas u ah waxyaalo raacsan oo ayagaas ku tacalluqo oo qiyaamada mucjizaadka maxaan ku irahdaa maxaan ku irahdaa calaamaadka qiyaamada waxyaalo raacsan baa jiro laakiin xaqiiqada haddii aad caqiida maqashid waa ruknun waa lixda arkaanu min arkaan aliimaan aw iyo ayagaa wixii la xariiro marka sidaa daraaddeed waxaa lagu magacaaba caqiidada usuul diin baa la yidhaahdaa thawaabit diin weeyaan isma badasho lannahu ilaahay wuxuu ku sifoobo hori iyo waqti dambaba isma bedelayaan sidaas oo kale malaaigta hiya almalaaika wax caqligeena kusoo kordhayo bani aadamka horumar uu ka gaaraya ma ah kadalika kutubta ilaahay uu soo dejiyay hiya hiya bicayniha kadalika yowm alqiyaama waxay dhici doona kadalika rusul marka sidaas daraaddeed baa ijtihaadaad iyo maxaan ku irahdaa tafkiir iyo in nusuusta la fahma keliya in baa xooga la saaraya keliya marka ambiyada in la rumeeyo maxaan irahda kutubta ilaahay inuu kutub soo dejiyey rusulna uu ku soo dejiyey inay kutubtaasna xaq ay tahay ruknu min arkaan aliimaan weeyaan mithaal ahaan hadda aayaad badan iyo nusuus badan baa ku soo aroortay adiga markii jibriil nabiga caleyh salaatu salaam u yirmid ou iimaanka weydiiyey wuxuu iri iimaan maxaa la yihahda an tu'mina biاllaahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharihi baa lagu yiri marka kutubti waxay kamid tahay iimaankii lixdii rukni uu ku taagnahay qeyb ka mid ah weeyaan ilaahi wuxuu iri yaa ayuha aladiina aamanuu آmiنوا باللh ورسuله والkiتاaب الذي نزل على رasuuلihi والkiتاaب الذي أنزل من qبل u fiirso dadka ilaahay rumeeyeenow آaminuu bالlaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihina rumeeya wاlkitaabi kitaabkiina rumeeya saas buu ilaahay u leeyahay والkiتاaب الذي نزل على رasuuلihi kitaabkii nabi mxamed lagu soo dejiye rumeeya wاlkitaabi اladii anzala min qablu kitaabkii ka horeyna rumeeya kitaabkaas bimacnaa albaa ku jirto waxay ka dhiga tahay jinsu اkitaab wاlkitaab bimacna اkutub alatii unzilat min qablu rumeeya markaasuu adana ilahi uri wman yakfur biاllaahi w malaaئikatihi wa kutubihi wa rusulihi wاlyowm اlaakhir faqad dala dalaalا baciida suuraة الnisa wa wman yakfur billaahi ilaahay ninkii ku kufriyo oo iimaankii sidii ilaahay lagu rumayn lahay mid kamid a diido wa malaaikatii malaaigtii ilaahay ninkii ku kufriyo oo ama ma jirta yiraa ama waxay ahayn ka sheego ama xadkeeda dhaafiyo ilaah inay waxla leedahay rumeeyo waa gaaloobay wa kutubihi kutubta ilaahay meeshaas baan hadda maanta u jeednaa aayadda hadda haddaad fiirisid marna waxayna amartay in kutub in la arkaan ilimaan la qaato oo ilaahay iyo rasuulkiisa rusushiisa la rumeeyo kitaabkii uu soo dejiye la rumeeyo intaas ruknu min arkaan ilimaan qeyb ka mid ah weeyaan midda kale waxa weeyaan waman yakfur billaahi wa malaa'ikatih haddana ayaga ninkii diida lagu soo celiy markaasaa ilaahay iyo malaaigti iyo kutubti iyo rusushi walyowm alaakhiri qadarkii unbaa hadda aayadaas aan lagu sheegin marka waxay kamid tahay marka kutubta fiiri waman yakfur billaahi wa malaaikatihi wa kutubihi qeybtaasay ku jirta wa qaala tacaala quluu aamanaa billaahi wmaa unzila ilayna wma unzila min qabl quluu aamanaa billaahi wma unzila ilayna wma unzila min qabl yani u fiirso wmaa unzila ilayna waxa weeyaan wixii anaga noola soo deji waa kitaabkii nebi maxamed wamaa unzila min qabluna waxa waay kutubtii lasoo dejiyey nebi maxamed wixii ka horeey oo dhan waay ayadana way ku jirtaa marka waxaa aayaad kale ay leeyihiin wmaa unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaad wamaa uutiya muusa waciisa wamaa uutiya anabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun quuluu aamanaa billahi aayadaas aa lagu khatimay marka markii la yidhi intaasoo dhan rumeeya quluu aamanaa biاllaahi wmaa unzila ilayna wmaa unzila ilaa ibraahiima marka ambiyadiia qeyb laga sheegay ibraahimaa la sheegay ismaaciilaa la sheegay isxaaqa la sheegay yacquubaa la sheegay walasbaad waa waaye yacquub ambiyadii ka dambeysoo dhan waay wamaa uutiya muusa wa ciisa iyo ciise iyo nebi muuse wixii lagu soo dejiyey rumeeya wamaa uutiya anabiyuuna min rabbihim iyo wixii ambiyadii la siiyey laa nufariqu bayna axadi minhum almuhim aayaadkaas oo dhan waxay tusinaysaa inay waajib qof kastoo muslin ay ku tahay inuu rumeeyo ilaahay inuu kutub leeyahay kutubtaasna la soo dejiyey rusushii ilaahay loo soo dejiyey kula maa fii tilka alkutubna ay tahay hidaayat ullah ilaahay hanuunkiisa inay ku jiraan marka in kutubtaas la rumeeyo waxay u baahan tahay atasdiiqu aljaazim بأنha kulaha muنaزlaة min cindi الlahi ko inaad horta aad aad rumayn shaki aan ku jirin aad rumaysid kutubtaas in ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey haddana inaad rumaysid w أna اladii fiiha huwa kalaamu الlahi jala jalaalh kutubtaas waxaa ku dhex jira ilaahay hadalkiisa inuu yahay oo kalaam ilaahay aan ahayn uusan ku jirin w أna اllaha tacaalى takalama biha xaqiiqatan ilaahay inuu kutubtaas waxaa ku dhex jira ilaahay hadalkiisa inuu yahay oo markaa ayada dhan xaq ay tahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayh waanzla atawraata walinjiila min qabl hudan linnaasi waanzla alfurqaan bal u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum allah waa allahaas xayiga ah oo qayuumka ah macnaha qayuum waxaa la yidhaahdaa allaha asigana aan cid kale u baahnayn waxa kasoo haroo dhan ay u baahan yihiin nazla calayka alkitaaba bilxaqi nebi muxamed baa lagu yihi kitaabka qur-aankaa xaq buu kugu soo dejiyey musadiqan kitaabkaas asoo rumaynaya limaa bayna yadayhi kutubtii ka horeysoo dhan w anzla atawraata walinjiila ilaahay towraat injiilna asaa soo dejiyey min qablu hudan xaal ay yihiin linaasi dadka ay hanuun u yihiin wa anzala alfurqaanana waa soo dejiyey qur-aanka hadda laba joora lagu sheegay marka hore nazla calayka alkitaaba bilxaqina qur-aanka lagala jeedaa midka labaadne wa anzala alfurqaanana qur-aankii baa lagala jeedaa markaasuu ilahi wuxuu iri in aladiina kafaruu biaayaati illahi lahum cadaabu shadiid wallahu casiizun du intiqaam cidda ilaahay aayaadkiisa ku kufriso oo cibaara can tilka alkutub ah kutubtaas ilaahay uu soo dejiyey ciddii loo soo dejiyey hadday ku kufriso ama ciddii ka dambeysay oo la yiri kutubtaas inay xaq aheyd rumeeya ninkii yihahda kitaabkii muuse lagu soo dejiyey oo towraad ahay xaq ma aha ninkii yihahda waa islaamku waa ka baxay walow qur-aanka rumey haddaad rabtid xataa liannahu kutubtao dhan in la wada rumeeyo waay wada rumaynta macnaheedina ma aha kitaabtaas waxa ku yaala ad ku camaalfalay ma aha laakiin in ilaahay kitaab soo deji inuu ahay inuu kitaabkaas oo dhan xaq wada ahaa inaad rumaysidaa lagaa rabaa laakiin ku camalfalka waanu imaan doona waxaa haddana aada rumaysataa aliimaanu biha annahaa kulahaa jaaءat biاlkhayri wاlhudaa wاnnuur kutubtaasoo dhan kulligeed waxun kuma jirin waa khayr iyo hanuun iyo nuur baa ku jira ilahi wuxuu iri inaa anzalna atawraata fiiha huda wa nuur yani towraatkaas hanuun iyo nuur baa ku jira wa aataynaahu اlinjiila fiihi huda wa nuur fiir injiilna waxaa le ilaahay nabi muusaan sii nabi ciisaan siinay asoo hanuun iyo nuur ka kooban marka kullu kitaab oo min kutub illaahi tacaala kamid eh waxaan ognahay oo magacooda goonna noola sheegay iyo wixii naga maqanba waxaa waajib ah inaan rumayno waxaa ku dhex jira ilaah hadalkiis inuu yahay kulligeedna ay xaq ahayd ayada dhan hanuun ay wada ahayd inaan rumayno waay nuqdada saddexaad oo nagala raba kitaabka ilaahay markaan rumaynayno inaan rumayno wixii gooni noogula magacaabayna gooni aan u rumayno wixii kasoo harayna aan idhaahdo kutub kalaa jirto laakiin magaceeda ma naqaano inay xaq tahayna waan rumaysanahay intaasaad ku ekeysanaysa marka waxyaalaha noola magacaabay waxaa kamid a towraad in nebi muuse lagu soo dejiyey injiil nebi ciise in lagu soo dejiyey zabuur nabilaahi daawuud in lagu soo dejiyey wa aataynaa daawuuda zabuuran suxuf ibraahim inay jirto oo hadee lagu qatimay suurat maxaan ku irahdaa hal ataaka xadiithu اlghaashiya waa tii ay ahayd maxaan ku irahdaa laba meel baa lagu sheegay suxufi ibraahima wa muusa labadaas meelba waxay tilmaamaysaa hal الsuxuf alatii ucطiyat muusa hiya towraat miya mase waa suxuf towraat dheeraad u ah weeyaan labadaba suxufi ibraahima wa muusa ilaahay ina hada lafi suxufi اluulaa suxufi ibraahima wa muusa marka intaasaa noola magacaabay towraad injiil zabuur suxufi ibraahim suxufi muusa marka intaas gooniyaan u rumaynaynaa inay jiraan inta kalena waxaan leenahay kutub kale oo anaga aanan ogeyn magaceeda gaarka ahayd inay jiraan ilaahayna ambiyadii oo dhan uu soo diri ku dejiyaan rumaysannahay ayib kitaabka oo annaga gooni noola siiyey oo nabi maxamed caleyh salaatu salaam uu soo dejiyey alqur'aan alkariim qur'aan alkariim ama dikru alxakiim ama furqaan waxaad rabta ku magacow magacyaal badan uu leeyahay kitaabkaas waxaa weeyaan acdamu alkutubi wa ashrafuha wa afdaluha ilaahay kitaab uu soo dejiyey kitaabka ugu qiimo badan oo ugu axkaam badan waa ilaahay kitaabkiisa nabi maxamed aleh salam isku soo dejiyey wa huwa naasikhu likuli maa qablahu min alkutub kitaabkaas asiga ana kutubtii oo dhan ou nasakhay nasakhi macnaheeda waxaa weeyaan yayna laba shay iska kaa darsoomin kitaabkii uu nasakhay markii lagu leeyahay wuxoodiiu baadil ka dhigo waa baadiluu yiri ma aha laakiin waxa weeyaan axkaamtii ku jirtay ummatu muxamed kutubtii hore kuma camalfali karto kitaabkan nebi maxamed markii lagu soo dejiyey wixii ka dambeey wixii kutubtaas ku qornaayoo dhan in lagu camal falo waa la joojiyey ayagoo xaq ahaa ambiye xaqa lagu dejiyey rusul xaqa lagu soo dejiyey yaa haddana waxaan leenahay xaq weeyaan dadkii lagu soo dejiyay inay ku camal falaan ay waajib ahayd laakiin kitaabkan markii lasoo dejiyey wixii ka dambeeyey wixii kitibtaas hore haystay iyo dadkii ayaga dibka soo rumeeyey intaba waxaa waajib ku ah inay kitaabkan ay qaataan saasaa laleeyahy waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin mar ilaahay kitaabkan kiisa a waxaan ahayn ninkii ilaahay ku caabudo laga aqbali maayo baa layidhi marka ilaahay waxaan ku caabudaynaa kitaabka nabi maxamed lagu soo dejiyey kutubtii horena inay xaq ahayd umamtaas inay ku camalfalaana ay waajib ku ahayd annaga laakiin ka camalfalkoodii waxa ku dhex jira waxaa nagaga deeqtoomay kitaabkan ilaahay nabi maxamed caleyh salatu salaam uu ku soo dejiyey marka waa tan ilaahay uu leeyahay nebi maxameda waxaa lyidhi waxaad ku tirahdaa wa uuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira marka liyakuuna lilcaalamiina maasi walaahi wixiiba mukalaf oo dhan kitaabkan ilaahay baa a loogu talagalay in loogu in loogu macnaha loogu duga ee laguna hanuuniyo marka kitaabkii ilaahay sidaas waa qur-aanka gooni iimaan gooni u rabaa qur-aanka wuxuu kutubta hore kaga duwan yahay asiga inuu xaq yahay waxaa ku dhex jira kalaamka ilaahay inuu yahay kulligiis inuu hanuun yahay kutubta kale la qabaa wuxuu kaga duwan yahay waxa ku dhex jira oo ilaahay nagula hadlay in lagu camalfalo inay waajib tahay kuwa kale camalfalkooda waa la joojiyay kitaabkana lagu nasakhay waataan hore kugu soo sheegay marka uma banaano qof bani aadam oo jinni iyo insi ah iyo kutubtii hore asxaabtii rumaysneed inay ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn ay ilaahay ku caabudaan waman yabtaqi hayra alislaami baanir markaas xataa reer ahlulkitaab waa lagula hadlay kitaabkan yaa ahla alkitaabi qad jaa'akum rasuuluna yubayinu lakum kahiira mima kuntum tukhfuuna min alkitaabi wyacfuu can kahiir qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin dadka ayagaa lagula hadlay ahlu kitaabkia waxaa lagu yidhi rasuulkeennaa idin yimid rasuulkaas muhimadiisane wixii aad isku khilaafsanay diin miyaa ma aha aada lahaydeen kutubtii aada badasheen oo dhan buu idin saxayaa waa kow midda labaad waxaa la yidhi waxaa weeyaan waxaa idinkugu sugan kitaabkaas oo nebi muxamed ilaahay ku soo dejiyey nuurun wa kitaabu mubiin qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabu mubiin marka kitaabki ayagiyaa waxaa lagu leeyahay waxaa idin yimiday nuur iyo kitaab cad baa idin yimid wixii hore aad u haysateen meel iska dhiga kitaabkan qaata baa lagu leeyahay marka taa waxay tusinaysaa haddii reer ahlu kitaab layidhi kutubtiini kasoo taga inay xaq ahayd ilaahay kitaabkiisa ahayd waad rumaynaysiin laakiin ku camalfal markii la yidhaahda kitaabkii nebi maxamed uu soo diday qur-aanka ee qaata marka ma u bannaan tahay nin muslim sheeganayo kitaabkii ilaahay oo la hadlayo inuu calaljambi intuu iska dhigo qawaaniin bani aadan ay qoreen inuu xugum ka dhigto u yidhaha dastuur ay i yihiin ma u bannaan tahay bal u fiirsada kitubtii ilaahay uu soo dejiyo xaqi ahayd oo nebi muuse iyo nebi ciise iyo wixii ka horeeyey iyo wixii ka dambeeyey ambiyadii lagu dejiyey yaa la yidhi aan lagu camal falin kitaabkan daraaddiis ha loogaga tago kan ha lawada qaato haddii ilaahay kutubtiisii horo xaqa ahayd in lagu camal fala la joojiyey in kitaabkan la qaatana waajib ay noqotay waxay kula noqon kartaa in qof bani aadan ee wuxuu qoray inta la qaata ilaahay kitaabkiisa la taga maxay kula noqon karta macnaha waa gaalnimo meesha ugu dambeysa waa waxaay kamid tahay min nawaaqid alislaam alcashara waxa islaamka burinaya tobanka ah qeybta koobaad ama qeybta labaad waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisaoo camalfalkiisaoo laga tago salaadiina waa laga qaadana waa la dukanaa zakadii waa laga qaadana waa lagu dukanaa laakiin markii ha lagu xukuntama la yidhaahdo asiga ha lagu kala baxo wixii dhexdeena dhaco ha lagu kala baxa markii layidhah may dastuurkeena aan aadno waa gaalnimo weeyaan haddii la diiday kutub ilaahay uu soo dejiyey in lagu camal falo oo aan ognahay ilaahay kalaamkiisa inuu yahay ninkii ilaahay kalaamkiisa ka tago kutubtii hore ilaahay soo dejiye qaata islaamka hadduu kaga baxayo fa kayfa bani aadam waxay qoreen in ilaahay kitaabkiisa looga taga maxay noqon karta marka taas waxa weeyaan waa waxyaalaha aada iyo aada u baahan in layska rab istaago xaqiiqadan laga sheega runta ah mida kaloo ay habboon tahay inaan rumayno fii baabi lkutub waxaan ihi ilaahay kitaabku soo deji kutubta uu ambiyada kusoo deji kulligeeda wada xaq waay laakiin dadka lagu soo dejiye laba qeyba kala yihin dadna waa ummatu muxamed kitaabka lagu soo dejiye waa kitaab maxfuud ah qof bani aadana oo bedeli kara ma laha sidii nebi maxamed loogu soo dejiyey ilaa qiyaami saaca laga gaara kitaabka ilaahay sidaas u ahaanaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun isbedel ma laha laakiin kutubtii kale oo ambiyadii hore lagu soo dejiyey dadkii lagu soo dejiyey muddadii markii la dheeraatay wadaado oo macnaha caadaqaadayaal ah yaa diinta ilaahay wax ka bedeleen kitaabkii towraad oo lagu dejiyey muuse iyo ciisa iyo kutubtii ka horeysay dadkii lagu soo dejiye way bedeleen bedelid macnaha wa wax ku jiray baa laga nusqaamiyey ama waxan jirina lagu soo dejiyey ama macno ayna laheena loo yeelay intaba taxriifkay qeyb ka tahay marka annaga waxaan rumaysannahay kutubtii ilaahay la soo dejinayo ambiyadii lagu soo dejiyey iyo markii lasoo dejiyey xaqay ahayd laakiin umamtii lagu soo dejiyey bimuruuri zaman inay wax ka bedeleen oo ilaahay uu wuxuu yidhi min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih dadkii yahuudda ahay kalaamkii ilaahay way bedeleen buu yiri afatطمcuuna an yuؤminuu lakm wqad kaana fariiq minhum yasmacuuna kalaam اllahi ثuma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuh hm yaclamuun ilaahi wuxuu iri nebi muxamed iyo asxaabtiisuma waxaad damcaysaan ahlu kitaab inay wax idiin rumeeyaan ayagoo qeyb kamid oo dhan ilaahay kitaabkiisa intay maqlaanay wax ka bedeli jireen dadkii kitaabkii ayaga loo soo dejiyey bedelay aad ka sugaysaa in kitaabkaada ay wax ka rumeeyaan macnaa dadkaas xumaantooda bay ku tusinaysaa ilaahay nasaarada asagoo ka hadlaya wuxuu iri wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miithaaqahum fanasuu xada mima dukiruu nasaara waxaa lagu magacaabaa daaliin kitaabkii ayaga ilaahay u soo dejiyey oo nabi ciise uu u fasiray oo dhanay iska dhumiyeenba markaasaa qola xawaariyiin ayaga ay ku magacaawdeen markii dambe xawaariyiin xaq ahaa jiro laakiin dad ayaga dambe oo xawaariyiinta aan ahayn bay intay xawaariyiin ku magacaabeen kutub ay qoreen ay kitaabkii nebi ciise lagu soo dejiyey bedel kagaga dhigteen marka qoladaas daaliina ba la yidhahdaa kitaabkii ilaahay u soo dejiye nebi ciise uu ku soo dejiye waaba dhumayba fii markii dambo fii xiin towraad ma dhumin laakiin wax baa laga bedelay ilaa yowmina hada towraadka wax baa ka yaala laakiin inta laga bedelay iyo inta xaqiiqadiisa ou yahay intay kala dhiman yihin allahu aclam laakiin waxaan rumaysannahay kutubtaas in la bedelay dadkii lagu soo dejiyeyna ay bedeleen sidaasaan rumaysannahay ilaahay wuxuu iri asoo ka hadlaya faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim huma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamana qaliila faweylun lahum mima katabat aydiihim waweylun lahum mima yagsibuun ilaahay asagoo ka hadlaya wuxuu iri dadkaas halaag baa u sugnaaday oo ahlu kitaabka ah maxay samayn jireen yaktumuuna alkitaaba biaydiihim kitaabay gacantooda ku qorayaan markaasa waxay u nisbaynayaan ilaahay ilaaha soo dejiyay leeyihin wax ka xun ma jiraan bal fiiri dadkii culammada isku sheegaya oo ahlu kitaab culammada u ah yaa ummadooda dhumiyeen cimaamad waaweyn intay u xerteen yay kutub intay guryaha fariisteen ay kutub qoreen markii kutubta soo qoreen dadkii caamada intii soo baxeen kutubtan ma ujeedaan ilaaha soo dejiye waxay saas u yeelayaan liyashtaruu bihi thamanan qaliilan kutubtii waxay ku qoreen in ayaga laga dambeeyo in wixii dhaqaale ayaga la siiyo in ayaga ay yihiin dadka ilaahay loo marayo oo cid kaloo ilaahay la xiriiri kara ayn jirin masaalixdooday intay qoreen waxay ka dhigeen kitaab ilaahay inay yihiin markaasuu ilaahay wuxuu iri faweylun lahum mima katabat aydiihim wa weylun lahum mima yagsibuun waxa ay qoreenna way ku halaagsamayaan waxay ku kasbadeene xoolo ku qaateenna way ku halaagsamayaan marka u fiiri waxa weeyaan in maanta la yidhaahda markaan saddexda diimood dad badanaa saas dhahaya oo qur-aankii iyo nebi maxamed diintii la soo dejiyey iyo yahuud waxay maanta diin u haysato iyo kirishtaanka waxay diin u haystaan bay dad waxay kuleeyihiin muslimiin ah saddex diimoodaa jirto maya maanta hal diinaa jirto diimankii lagu soo dejiyey ambiyadii horo mar waa la nasakhay waa mad marka kale ummadoodiyaaba badashayba waa la aayad qaaday marka wax diin la dhihi karo hadda ka dambaysa ma jiraan waxaa laga yaabaa wax qeyb kamid a inuu ka jiraan laakiin diintii waa la bedelay haddii hal aayad la bedelo kalsoonidii baa dhuntay markii kalsoonidii dhunto diin lama dhihi karo midda kale kitaabkan waaba la nasakhaa lagu yiri marka diin maanta waxaa u ah ilaahay diintiisa oo nabi maxamed uu soo dejiyey ina addiina cinda allahi alislaam diin maanta waxaa ah islaamkaas nabi maxamed lagu soo dejiyaa islaam ah laakiin wax kaloo diin a ma jiraan nuqdadaas waxaan rabaa in aada loo ogaado waxaanu leenahay ahlu kitaabaad ahaan jirteen laakiin maanta ma tihdiin lisababayn mar waayo kitaabkiini waa la nasakhay marka ka labaad waayo adinkaaba intaanba lasoo gaarinba badasheen marka maanta hal diinaa jirta adyaan ma jirto wax marka yahuud iyo kirishtaan iyo gaalada kale waxay diin isku dhaamaan ma jiraan laakiin mucaamalada markii la yidhaahdo oo dadka ahlu kitaabka ah oo asalkooda kitaab lahaan jireen awgeed yaa mucaamalo dhaqan yaa ilaahay axkaam gaara u siiyey oo waxa iyaga gowracaan oo kale waxa weeyaan waxbaa laga cuni karaa naagtooda oo ahlu kitaabka yahuud iyo kirishtaan waa la guursan karaa liannahu kitaabay kasoo jeedaa waaye macnaheedu waxay haystaa xaqi hadda maanta ma aha arrintaa in si fiican loo fahmaa fiican marka kitaabkeenna waataan kuu sheego oo haddaan annagoo dhan isku dayno inaan wax ka bedelna ma bedeli karno waxa weyaan ilaahay baa xifdiyey maanta dad badanoo gaalaha islaamka kula dagaalameen inay kitaab soo dabcaan inay aayaad ku soo daraan inay kitaabki gubaan laakiin kitaabkan bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma haddii inta masaaxifta maanta adduunyada taana la gubo waxba kama bedeli mayso dadka muslimiinta ah milyaaraad ayagoo ahay wada xifdisan yihiin wax isbedelaya ma jiraan walidaalika ilaahi wuxuu ihi aliflaam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir aliflaam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu aayaadkiisa waa la sugay oo la adkeey huma fusilat min ladun xakiimin khabiir yacni aayaadki waa muxkam waxa weeyaan ilaahay baana cadday subxaanahu wa tacaala xaamiim tanziilu min araxmaani araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiya liqowmin yaclamuun marka kitaabkaas baa ilaahay minxan noo siiya annaga si gaar ah maanta waxay ahayd inaan aan ku sharaf sharaf in ku sharaf tagno aan umamta kale uga yeernay ahayd ee kitaabkii ilaahay intaan meel dhigna ummad oo ay waxooda bedeleen inaan maanta wax ka raadino wax laga xumaado weeyaan runti kitaabka waxa weeyaan khasaais buu leeyahy qur-aanka kariimkaa khasaa'istiisa waxaa ka mid e cumuumu dacwatihi wa shumuul shariica dacwadaa nebi maxamed lagu soo dejiyey dacwo caam ah waay carabkuma gaar aha cajamkuma gaar aha cadaan gaarkumaaha madow gaarkumaha ummadoo dhan waay ayb waataanu soo hore u soo niri aayadii ilaahay nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dad yo habow anigaa idin rasuul ah ayuha annaasu jamiican dhammaantood waa inii rasuulu llahi ilaykum jamiican dhammaantiinan aniga rasuul idin ahay baa ku dhahaa lagu yiri ayib waxaa ka mid eh kitaabkan khasaa'istiisa waxa waaye yashtamilu calaa wujuuhin kathiira min alicjaaz kitaabkan waa mucjiza baaqi ah ambiyadii kale mucjizadoodii markay iyaga dhinteen ay la dhimatay laakiin nebi maxamed mucjizaad badana la siiyey waxaa ugu mucjizadiisa ugu weyn kitaabkan weeyaan kitaabkan qur'aanka waa mucjiza fii lafdihi wa fii macnaahu wa fii axkaamihi wa fii dalaalaatihi intaba waa mucjizo weeyaan marka laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid qur'aankan wax baail oo ka hor imaan kala mara ninka hadduu indhaha istiro oo asiga iska leexda waa arin asiga khusaysa weeyaan laakiin ninkii doono inuu hanuun helo kitaabka ilaahay buu ka dhexelayaa baailoo dhanna waxa weeyaan dhinac buu ka maraya marka mucjize inuu yahay waxaa uu daliileh nabiga hadalkiisa oo maa rawaahu shaykhaani min xadiidi abi hurayra maa min alambiyaai nabiyun ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa mithluhu aamana calayhi اlbashar nebigu wuxuu ihi nebi lasoo diray ma jiro ilaa waxaa la sii mucjizaad dadkiisa ay ku rumaysan karaan wainamaa kaana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya buuri anigana midka leysi oo mucjizo ahaan leysi waa waxyi weeyaan waa qur'aanka waa mucjizo fa arjuu an akuuna akharahum taabican yowma alqiyaama buuri waxaan jecnaanayaa inaan ahaado inan yowma alqiyaama dadka nebiga ugu dad badan inaan noqdo yaan rajaynaya abuu nabiga alayh salatu salaam yihi rajadiisana waa u xaqiiqowday oo markii leylat lmicraaj markii nebiga la dheelmiyey yaa wuxuu arkay ummad kasta iyo nebigeedii oo lala soo kulminaya markaa wuxuu arkay ummadiisa inay ummadda ugu badan tahay nebi muusena uu ku xigo dad ahaan dad ahaan uu ku xigo marka waxa weeyaan kitaabkii ilaahay in la rumeeyo sidaasa loogaga baahan yahay waxa weeyaan alkutub uu ilaahay soo dejiyey rumaynteeda intaasay ka kooban tahay inuu ilaahay kutub soo dejiyey inuu rusulku soo dejiyey in kutubtaas xaq waxa ku qoran ay ahaayeen wa rusulihi wa rusulihi aliqraaru biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi in macnaha ilaahay la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeya kutubtiina sida aan kuu soo sharxay la rumeeya wa rusulihi rusushi ilaahayna inay jirta in la rumeeyo rusushi ilaahay inay jirta macnaheedu waxa waaye inaad rumaysid ilaahay inuu rusul oo bashar ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab uu ku soo dejiyey ummadii umamtooda ummad umamtiina u diray allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaasi dadka ilaahay inuu rusul ka doortay rusushaasna ay muhimadooda tahay ilaahay addoomankaas wuxuu ka raba inay gaarsiiyaan allana ay ku xiraan inaad arintaas rumaysid haddana waxa weeyaan madhabu ahli sunna waljamaaca ama madhabu ahli اlxadiid waxyaalaha ay rumaysan yihiina ka mid ah ayb aliimaanu birusuli اllaahi waxa weeyaan waxaa lagala jeedaa inay inaad ogaatid inuu ilaahay rusul soo diray rusushaasna ay kulligood ay yihiin macsuumiin oo in ayaga la rumeeyane ay tahay ruknu min arkaan اliimaan marka rusushiisee loo rumaynaa sida hadda malaaigta aan usoo sharaxnay aan rabnaa rusushina inaan u sharaxno sideenu sharxaynaa marka waxaan leenahay masalada ugu horeyso sidaan usoo sheegnay aamana الrasuul bma unzila ilayhi min rabih wاlmuؤminuuna kul aamana bاllahi wmalaa'ikatihi wkutubihi warusulihi laa nufariqu bayna axadi min rusulihi waqaaluu samicna kow aayaddaas waxay tusinaysaa ilaahay inuu rusul doortay rusushaasna inay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu addoomanka ka doonaya ay gaarsiinayaan marka aayadda waxay leedahay wاlmuؤminuuna kulu aamana bاllahi wmalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi warusulihi jamcu rasuul waay ilaahay rusushiisii dadkii lasoo diray waay rasuul waa nin lasoo diray rusulna waa kuwii lasoo diray jamcoodii waay marka muminiinta waxaa lagu yaqaanaa laa nufariqu bayna axadi min rusulihi inay leeyihiin rususha ilaahay kala gey mayno qaarna rumay mayno qaarna diidi mayno sidaasaa ayaa loo yaqaana ayib marka rusushii in la rumeeyo waajib waaye in kulligood lawada rumeeyana waajib waaye bal u fiirsa nuqdadaas rasuul inuu ilaahay rusul leeyahay kulligoodna aan rumaysannahay rasuulna macnihiisa ay tahay qof bashar ah oo bani aadam ah uu ilaahay soo diray malaa'igna ay waxyigu ku soo dejisay waxyigaasna khalaa'iqda uu gaarsiinayo siduu misdaaqiya u yeeshtane ilaahay ou dhowray oo dembi iyo xumaan uu ka ilaaliyey wuxuu sheegaana wada xaq ay yihiin asigana macsuum uu yahay marka min min adilati aliimaani birusul waxaa ka mid eh xadiidkii jibriil markii iimaanka la weydiiyey nebigii wuxuu ku jawaabay aliimaanu an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi rusushii meeshaasay ku jirta marka inuu ilaahay rusul soo diray oo anaga naga mid ah kitaabna uu ku soo dejiyey ayagana ay yihiin dad oo macnaha fiican xumaana aan lahayn nuqdada koobaad waay nuqdada labaad alambiyaa ama mursaluunta inay ayagana bashar yihiin oo la abuuray ilaahay baa doortay dadka ilaahay baa ka dhex doortay wanaag ay ka fiican yihiin dadkuuna ilaahay ku doortay allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatahu ama xayثu yajcalu risaalaatihi laba qiraa'a waay marka ilaahay wuu yaqaanaa cidda ku habboon inuu rasuul ka dhigto marka haddii aad aamintid rasuul ilaahay inuu wax la leeyahay ama uu janno iyo naar ku hayo ama dhib iyo dheef uu ku hayo rasuul ma aadan rumaynin waa inaad rumaysaa addooman ilaahay inay yihiin oo wanaagsan ilaahayna u doortay inuu waxyigiisa dadka ay gaarsiiyaan nuqdadaas waa nuqdada labaad weeyaan nuqdada saddexaad malaa'igta iyo rususha waxyaalaha ilaahay u gaara waxay ku leeyihiin ma jiraan macnaha laysa lahu min khasaa'is اluluhiyati shay waa bashar kuwan kuwaana waa malaa'ig marka waxa weeyaan addooman ilaahay amarka ilaahayna uu ku fulay laakiin inaad dhaafisid xaqoodana ha ka hoos marinin meelay gaarinna ha gaarsiinin sidaa daraaddeeda rususha waxay u dhihi jireen umamtooda in naxnu ilaa qaalat rusuluhum in naxnu ilaa basharu mihlukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih rusushii oo dhan waxay dhihi jireen aqwaamtooda annaga malagaan dhahay malagaan nahay ma dhihi jirin ilaahaan nahayna ma dhihi jirin waxay dhihi jireen in naxnu ilaa basharu mihlukum dad adinka idinla mid ahaan nahay laakiin waxaan idinkaga duwannahay yamunu llahu walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih ilaahay ninkuu doono oo wuxuu rabo ku manaystaa wuxuu nagu manaystay inuu risaalo nagu soo dejiyo ambiya naga dhigay intaasaan idinkaga duwannahay oo nebiga wuxuu noogaga duwan yahay rasuul ilaahay waay waxyigiyaasuna soo gaarsiinay marka laakiin ilaahay iyo amarkiisa wax kuma laha masalada afaraad waxaa weeyaan in la ogaada ay tahay ambiyadaas ama rusushaas iyo dadka ayaga loo soo diray intaba waxaa waajib ku ah waxyiga nebigaas loo soo dejiyey inay raacaan ambiyada waxay kaga duwan yihiin adduunyada boqorada adduunyada ka jira ama madaxweynayaasha ka jiro qaanuunka wadanka u yaalla waa ka sareeyaan waa aragtaa ninka madaxweynaha ah maanta dembi ninku qaadi kara male waad iska ogtahay sababtana waxa waaye waxaan jirin waa waxa laysku hayo laakiin rususha saas ma ah waxa lagu soo dejiyey dadka ugu horeeyo inay qaataan ayaga ugu horeeyo oo waxyigoodii waxma tilaabna ma dhaafi karaan oo maka bedelmi karaan walidaalika waxaa taqaana wmaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu nabiy llahi shucayb markuu qowmkiisa la hadlay aniga markaan rasuul baan ahay waxaan idin sheegayo inaan aniga khilaafa ma aha buuri waa aniga in ugu horeeya inaan fuliya sidaasa ambiyada dhan waxa ay dhihi jireen qowmkooda nebi maxamedin lagu yiri qul laa aquulu lakum cindii khazaa'in اllahi walaa aclamu اlghayba walaa aquulu lakum inii malak in attabicu ila maa yuuxa ilaya u fiirso nebi maxamed ali qoomkaada waxaad ku tiraahdaa aniga ilaahay khasaa'intiisaan gacanta iigu jirto xoolaan idin siinaa idinma dhahayo wax idinma haya buuri walaa aclamu lghaybana idindhihi maayo waxa maqanaan ogahay wuxuu ilaahay ogeysiiye un baan ogaan karaa walaa aquulu lakum inii malagna idin dhihi maayo aniga malaa'igan ka mid ahay markaasaa wuxuu iri in attabicu ilaa maa yuuxa ilay aniga raaci maayo ilii wixii loosoo waxyooda maayan marka rususha iyo dadka loo soo diray labadooda waxay ku qasban yihiin in waxyigaas ay wada qaataan kulligoodba marka ciddii sheegato oo bani aadam ah ama jinni ah ilaahay baan toos aniga wax ugu qaadanaa anigoo rusushaas waxa loosoo loo soo dejiyey aanan maraynin ninkii yiraahdo waa nin kaahin iyo mushacwid unbuu noqonaya liannahu ilaahay waxyigiisa lama ogaa karo ilaa can ariiqi rusulihi rususha uu noo soo diray waxay noo sheegaan waa laakiin aniga haddaan idhaahda qeybkan daalacanaya lowxulmaxfuudka ii furan dadka qaarkoodun oo maxaan ku idhahdaa khayrka daranne dadka cawaamta siday ay ku harowsadaan waxyigaasaan ka arkaynaan daalacanaynaa bay leeyihiin warkaas war jira ma ah dayib taasna ma banaano marka ilaahay wuxuu ihi caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaahay allaha waxa maqan og waay geybkiisana wax kama ogeysiiyo ilaa man irtadaa min rasuulin rasuul ou raalli ka noqda unbuu ilaahay geybkiisa wax ka ogeysiiyaa inta la ogeysiina geyb oo dhan ma ahna in yar waa wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila masaladaas tan afaraad waa oo ina la rumeeya ay waajib tahay qof bani aadan oo ilaahay wax lale ma jiraan ilaahay sharcigiisa wax ka sareeyo oo khilaafi kara ma jiro ninaa wuxuu ku leeyahay aniga welinimada meel dheeraan ka gaarayo takaaliifti waaba iga dhacdaybo oo wa aqiimu salaata wa aatu zakaata iyo wixii lamid eh aniga laygulama jeeday dadkiinan yaroo iska hoos hoosaa loo jeeda aniga meel dheeraanba gaaro lowxulmaxfuudan wax ka daalacdaa dad abaaliis ah sidaas yiraahdaan nebi muxamed baanan u banaanayn wixii lagu soo dejiyey waxaan ahayn wixii lagu soo dejiyey hal tilaab inuu dhaafo marka nebi maxamed baa salaad ay ka dhici lahayd qof bani aadan haddii takaaliif ka dhacayso marka waxyaalahaas waa khuraafaad wax jira ma ah masalada shanaad waxay tahay nebinimada ama rasuulnimadu waa minxa ilaahiya waa ilaahay baa wax uu qofka uu la doorto laakiin wax dadaal lagu gaara ma ah maanta dhan hadda aniga masaajidka aan ku jiro haddaan buurtaas ku cibaadaysto sidii nebinimo aan ku gaara ku gaari maayo sidaas nebinimada ikhtiyaar min allahi ilaahay qofka u doorto unbaa lagu helaaye dadaal iyo cibaada laguma gaaro baadeedana waaba xerantaybo aakhiru alambiyaa warusul nebi maxamed aba laga dhigay maanta haddii wax kasta la yiraahdo nin nebinimo gaari kara male tii horena waxay ahayd ikhtiyaar min allahi tacaala ayib nuqdadaas waxa weyaan waa nuqdada muhimka ah oo aan la moodin dad baaba waxay leeyihiin aniga rasuusha shiicadaas maanta joogto ninkaa imaamka ay ku magacaabayaan wahum kadaabuun waxay ku leeyihiin ambiyada wuu ka sareeya macsuum waaye oo waxaa lagu leey waxay ku leeyihin imaamka ma gafayo laakiin rasuulka waa gafi karaa macnaha waxay ka dhigeen alimaam fowqa arasuul warkaasna waxaa weyaan islaamka waa looga baxaa ninkii sidaas rumeeye ninkii rumeeyo oo ma aamino in qof bani aadan oon rasuul ahayn inuu rasuul ka sareeyo waa gaal weeyaan masalada lixaad oo aan nagala rabo markaan rasuulsha aan rumaynayna waxay tahay inaan u rumayno rasuul kasta uu ilaahay soo diray ilaahay wuxuu ka rabay inuu gaarsiiyey nabi maxamed waxaan leenahay diintii loo soo dhiibay kaamilkeeda waana soo gaarsi sidaas nabiyulaahi ibraahim sidaas nabiyulaahi muuse sidaas nabiyulaahi ciisa wahaakada waa inaan rumayna ammaanadii loo soo dhiibay inay dadkii loogu soo dhiibay ay gaarsiiyeen dadka marka ayagay u taalla ama ha diidaano ama ha ogolaadaano mas'alo kaleoo arrintaas ka baxsan weeyaan annaga sidaasaan rumaysannahay mas'alada kale oo toddobaad waxay tahay ambiyada way badan tahay ama rususha way badan tahay rasuul iyo nebi maxaa u dhexeeya masalo wax tahdiid ah qola waxay leeyihiin nebi waxaa leeyahy ninkii waxyi gaar oo asiga ku gaara loo soo dejiyey rasuulna ninkii dadka loo in waxyigiisa gaarsiiye loo loogu talagalay laakiin dadka badana hadda xaq waxay u dhowdahay rasuul waxa weeyaan nin sharci cusub loo soo dejiyey nebina waxa waaye waa ninkii sharcigii hore lagu soo dejiyey nebi kale ka horeeyey inuu asiga ummadda gaarsiiye mar labaad loo soo waxyoodaa la yihahda mahmaa yakun min amrin ambiye dheh ama rasuul dheh waxa weeyaan intii ayaga la magacaabay magacyaalkooda si gooni aan u rumaynayna intii kalena waxaan leenahay rusul kale uu ilaahay khalaa'iqdii kale u diraa jirto annaga magacyaalkooda baana aqoonina laakiin waa jiraan saasaan aaminsannahay marka inta noola sheegay waa shan iyo labaatan rasuul waay ou nebiyulaahi aadam ugu horeeyo nebi muxamedna uu ugu dambeeyo inta kale waa wada taqaaniin daawuuda kamide muusaa kamide ciisaa kamide yuusufa kamide ilyaasaa kamide yasacbaa kamide wahaakada nuuxa kamide dawaaleyk suurat lancaam yaa badigood meeshaasaa lagu tiri inta kalena waa lasoo waa la koobi karaa ilaahay wuxuu uri walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk rusul baan soo dirno adiga kaa horeey fiiri nebi maxamed rusula min qablika wa min bacdika lama dhihin liannahu nebi nebi maxamed ka dambeeya ma jiro markaasaa ilaahay wuxuu yidhi qaarna waan kuu sheegnay qaarna kuma aanan sheegin marka annaga waxaan intaan noola sheegin jumlatan aan u rumaynaynaa wixii gaar noogla sheegna tafsiilan aan u rumaynaynaa sidaas waa laakiin waxaanan sax ahayn shan iyo labaatankaas nebi waxaanan ahayn ina nebi kale aan raadinoon ihahda kan lix iyo labaatan magiciisa kaasaa la yidhaahdaa sida towraad ku qoran sida injiil ku qoran inan idhaahda ma ah magacyaalka inta noola sheega waxaan ahayn reer bani israa'iil ka dhex raadi mayno liannahu waxaan aamin laga ahayn nebinan jirin inay nebi ka dhigeen nebi jiro inay tuureen oo xataa waxaa kamid ah sida hadda oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu noo sheegay inay yidhaahdeen nebi sulaymaan nebi ma ahayn oo ilaahay markaa wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu ou noo tilmaamay masalada kale waxay tahay oo in la rumeeya ay tahay ambiyada markii la joogo inay ambiyada dhammaantood ay yihiin kuwa ilaahay u gargaaray oo ilaahay tayiidiyey sidaan loogu fahmin haddii ilaahay intuu nebi intuu soo diro markaanu usan u gargaari lahayn diintiisi lagu qaaran lahayn maba jirinbo marka nebi kasta ilaahay wuu u gargaaray oo macnaha waxa weeyaan walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waa ka ilaahay wuxuu ri waxaa kelimadeena ay ku hormartay in ambiyada ama rususha aan soo dirnay inay yihiin mansuuruun kuwa loo gargaaray wa ina jundana lahum lghaalibuun dadka ayaga raacsan oo jundigooda ah ilaahay jundigiisana ah inay noqon doonaan kuwa weligoodba sareeyo marka ambiyada waa loo gargaara mana diidayso marka qaarkeed nebi min alambiyaa inuu ilaahay ta'yiidkiisa ama nasrigii inuu dib kaga dhaco oo waa tii aayadii ay ahayd xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ambiyada qaarkeed inuu ka dib dhaco nasriga laakiin waa inuu marka dambe u yimaada nasrigaas ambiyada la siine dadka atbaacdoodana way leeyihiin oo ilaah u ballan qaaday waa goorma in kaanuu calaa ariiqatihim saalikiin markay jidkooda ku taagan yihiin ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu ayagana siduu rusushu ugu gargaaray inuu ugu gargaaro ilaahay uu yidhi wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin marka haddaad aragtid dad muslimiin sheeganayo oo cadowgiina uu ka sareeyo oo nasrigii heli waaye likhalalin fi shuruudi nasri watamkiin waxa weeyaan waa khalal ku yimiday ama waxaa naaqus ka ah shuruudii loogu gargaari lahay ama nasriga uu imaan lahay oo ayagaa macsi sameeya macni saas waay ayib nuqdada kale ambiyadaas inkastooy rusul wadan yihiin laakiin nebi maxamedaa lagu khatimay sharaaicdoodii sidaan usoo sheegnay hore yaa loo nasakhay waataan hore usoo sheegnay marka uma banaano ulajeedada saas waay bashar maanta jooga inuu yiraahdo aniga rasuul heblow baan raacsanahay maanta nin intuu yimaado yihahd ani nebi ibraahim baan raacsanahay oo markaa u yihahda nebi ibraahim inuu nebi yahay maa diidan tahay kitaabkii lagu soo dejiyey xaq inuu yahay maa diidan tahay waxaan leenahay maya nebi ibraahim waa rasuul oo xaq ah kitaabkii lagu soo dejiyeyna waa xaq laakiin maanta laguma camalfalayo oo kitaabkaana lagu nasakhay marka cid dhihi karto kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyo qur-aanka aan ahayn wax ahaan ku camalfalaa rusushii hore aan gooni ku xeranahay ma jirta taas ma banaana laleeyahy maxaa yeelay ilaahay baaba wuxuu ballan ka qaaday rasuul kastou soo diro haddii uu dhacday inuu la kulmo nebi muxamed inuu nebi muxamed rumeeyo hadday ambiyada kale maanta joogi lahaayeen nebi muuse iyo nebi ciisa ayagoo rusul ah hadduu nebi maxamed lasoo bixi lahay inay nebi maxamed raacaana waajib ku noqon lahay liannahu bacda bicthatihi xaq wuxuu nebigu leeyahay ciddii ka horeyso o dhan asig inay soo raacdo walidaalika ilaahay wuxuu iri waid akhada allahu miithaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma huma jaa'akum rasuulu musadiqu limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunna ilaahay ballankii ambiyadu wuxuu ka qaaday haddii nebi nebiyda kamid oo nebi muxamed la yidhaahdo uu idiin yimaado inaad u rumaysaan aadna u gargaartaan markaasuu ilaahay ambiyadii o dhan wuxuu ku yidhi a aqrartum arrintaas ma qirteen wa akhadtum calaa daalikum isrii ballankaygana ma qaateen qaaluu aqrarna qaala fashhaduu wa ana macakum min ashaahidiin ballan cadaa la kala qaatay nebi kastau ilaahay soo diro asagoo ilaahay og nebi moxamed inay soo gaaraynin takriiman wa tashriifan wa idhaaran lifadlihi sala allahu calayh wasalam yaa nebi kastaa waxaa la dhihi jiray nebi moxamed haddaad wakhtigiisi gaartid inaad waxaada calaljambi iska tiraahdo nebi moxamed raacdid qoraalka ballankaas qaad baa la dhihi jiray ayib marka hanuun kasta oo kutubtii ilaahay uu soo dejiyey ku dhex jirta kitaabkan ilaahayna waa kuwada dhex jirta kitaabkan ilaahay wuxuu ku tilmaamay kitaab muhayminan inuu yahay muhaymin macnaha waxa waaye khayr kastoo fii jamiici lkutubi saabiq o dhan waa lagu soo arooriyey shar kastoo kutubtii hore ay ka digto o dhan waa loogaga digay marka waa kitaab kaamil ah marka ilaahay baana raalli ka noqday kitaabkan inuu noqdo kitaabka muhaymin lijamiici اlkutub wa huwa alkitaabu اlwaxiid alxaq aladii yabqa ila qiyaami الsaaca intii kale xaq ha ahaadana laakiin xaqooda waa la joojiye marsaas ilahi wxuu ku yiri alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum اlislaama diinan marka maantan diinta idin dhamaystiray islaamkana diin idinkaga raalli ahay buuri wax kaloo hadda maanta diin ahaan ilaahay lagu caabudi kara ma jiraan laakiin shaygii inuu xaq ahay waqtigiisa in lagu camalfalin ay waajib ahayd waa rumaynay laakiin camalfal markay timaado kitaabkan keli ah lagu camalfali karaa wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin